لله بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا
بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi وbarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen talaada ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay kowda bisha lixaad ee jamaadul aakhir sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararkaan idinkugu hayo waxaa ka mid ah bakool in ka badan boqol iyo konton kun oo dollar oo ku baxday dhismaha masjid jaamac dabaq ah oo laga dhisay degmada rabdhuure ee wilaayadaasi xafladdii furitaanka masjidkan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimmo iyo nabadoono kelimaadkii ay jeediyeen faafreebka ayaad ku dhegaysan doontaan qodobada kale ee faafreebka waxaa ka mid ah kanaalka wararka ee ka taayib oo caawa baahiyey qaybta saddex iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri jubbada hoose xiisado colaadeed oo aad u daran oo laga soo sheegayo deegaanada kulaala xeebaha gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya iyo murtad axmed madoobe oo isgaarsiinta ka jaray deegaanka raaskambooni iyo dhiiro dagaal oo caawa laga dareemayo deegaanadaasi faafreebka ayaad ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah askar ka tirsan murtasaqada imaaraadka carabta oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qaraxa oo ay fuliyeen mujaahidiinta yeman waxaan sidoo kale faafreebka idinkugu hayaa dad rayd ah oo lagu laayay deegaan ka tirsan ismaamulka oromiya qodobadaasi wixii kaloo soo kordha iyo xubnihii hadalaynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafreebka ka marnaan doonin barnaamijka waxaa caawa igala qaybgelaya walaalaha suheyb iyo maahir anna halkan ayaa idinkaga socodsiinayaa waxaadna si toosa nooga dhegaysan kartaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga iyo barteenna laaf istariimka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga dhegaysan kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka فخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الاخلاق عطرا فاذا اعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaaga dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa kanaalka wararka ee kataa'ib ayaa caawa baahiyey qaybta saddex iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobkaasi sidoo kale xiisado colaadeed oo aad u daran oo laga soo sheegayo deegaanada kulala xeebaha gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya iyo murtad axmed madoobe oo isgaarsiinta ka jaray deegaanka raaskambooni iyo dhiilo dagaal oo caawa laga dareemayo deegaanadaas waxaad ku maqlaysaan xubintan hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga ah aalaab wuxuu halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed heye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafreeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guudmaraynaa weeraro kamaa-in ah ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay ciidamada mujaahidiintu la beegsadeen askar ka tirsan maleeshiyada murtadiinta oo ka soo baxay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo islamarkaana doonayay inay arbushaad ka sameeyaan deegaanada shareecada islaamka lagu maamulo ee hoostaga degmadaasi inta aysan soo gaarin halka ay ku jeedeen ayay la kulmeen laba weerar oo dhabagala waxaana laga dhaawacay ilaa afar askari iyagoona ka cararay saddex mooto oo ay wateen waxaan markaan soo qabanayaa bartaalka taayib ay ku leedahay aaladda telegaraamka bartu waxay caawa faafisay muuqaal ay soo saartay kataib al ikhbaariya kaasi oo ah qeybta saddex iyo tobanaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha kun afar boqol afartan iyo lix hijiri ay ciidamada mujaahidiintu ka sameeyeen degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan muuqaalkan ayaana la daawan karaa muddo shan daqiiqo iyo afartan iyo laba sikin waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa axmed madoobe oo isgaarsiinta ka jaray deegaanka raaskambooni iyo dhiilo dagaal oo la dareemay xiisado colaadeed oo aad u daran ayaa laga soo sheegayaa deegaanada kulaala xeebaha gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya saacado kadib markii ay boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka maamulka jubbaland ay iska dhiibeen deegaanka raaskambooni ayaa durbaba la dareemay dhaqdhaqaaq ciidan maamulka axmed madoobe ayaa hawada ka saaray dhammaan isgaarsiinta deegaanada kudhaa raaskambooni iyo buurgaabo saacado ka hor intaanan isgaarsiinta la demin ayaa la arkayay boqolaal askari oo dhaqdhaqaaqyo sameynaya warar soo baxay ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta maamulka jubbaland oo ka carooday tallaabada ciidamadiisa loo kala furfurayo uu go-aansaday in uu qaado guluf milatari oo ka dhanaa maleeshiyaadka daacadda u ah xamse cabdibarre ee jooga raaskambooni khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulada dabadhilifyada ah ee fadhiyadoodu yihiin kismaayo iyo muqdisho ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay waxaana la filayaa in maalmaha iyo isbuucyada soo socda ay isku fara saaraan deegaano ka tirsan jubbada hoose xukuumadda muqdisho ayaa ku dhowaad kun iyo shan boqol oo askari diyaarado ku geysay deegaanka raaskambooni kadibna waxaa ku biiray boqolaal ka tirsan maleeshiyaadka axmed madoobe arrinkaasi oo ka caraysiiyey axmed madoobe waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa warbixin ku saabsan askar ka tirsan murtasaqada imaaraadka oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay abyan ugu yaraan shan ka mid ah murtasaqada uu imaaraadku ku adeegto ee xisaamul amni ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax nooca miinada dhulka lagu aaso ee muwaajahada ah oo lala beegsaday gaari ciidan kaasi oo ka dhacay bariga mandiqada mudiya qaraxan ayaa sababay burbur soo gaaray gaariga qaraxa lala eegtay waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday shan isugu jirta saraakiil iyo askar oo uu ka mid ahaa taliyaha guutada maxamed cawd sida ilawareedyadu ay sheegayaan bayaanka mujaahidiintana lagu xaqiijiyey howlgalkan ayaana ka mid ah howlgallada barakeysan ee lagu beegsanayo maleeshiyada murtasaqada imaaraadka carabta waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dad rayid ah oo lagu laayay deegaan ka tirsan ismaamulka oromiya inta la hubiyey ugu yaraan sagaal qof oo rayid ah ayaa lagu dilay deegaanka arsi ee ka tirsan gobolka oromada ee dalka itoobiya dhacadan ayaana lagu tilmaamay xasuuqii ugu dambeeyey ee ka dhaca ismaamulkaasi tilwadareedkan ayaa la soo wariyey in loo geystay dad shacab isku qoys ah waxaana dhacdadaasi warbaahinta gudaha u xaqiijiyey xisbiga inad oo ah xisbi siyaasadeed ee mucaarada weerarka ayaa si gaar ah kaga dhacay aagga degmada sheerka gaar ahaana deegaanada soolferenda iyo sooltuja sideed iyo labaatanka bishii ina dhaaftay ee noofembar waxaana dilka kadib la helay meydadka dadka rayidka ah oo aas loo sameeyey dadka deegaanka ayaa dilalkan ka dhanka dadka rayidka ku eedeeyey jungale sheene oo ah jabhad ka dhisan ismaamulka oromiya waxaana sidoo kale kooxdan lagu eedeeyey inay afduub kula kacday dad rayid ah kuwaasoo ay ka kaxaysay guryahooda waa qeyb ka mid ah xasuuqyada ay ku kacayaan jabahadaha kala duwan ee ka howlgala gudaha ismaamulka oromiya iyo dowladda itoobiya dadka rayidka ah ayaa sheegay in xasuuqyada ay si isku mid ah u geysanayaan dhinacyada ishaya waxayna badi dhinacyadu si gaar ah u beegsanayaan dadka muslimiinta ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa banaanbaxyo rabshado wata oo ka socda dalka georgiya banaanbaxyadan oo looga soo horjeedo heshiis xukuumadda waddankaasi ay hakisay oo la xiriira ku-biirista midooda yurub ayaa saddexdii habeen ee lasoo dhaafay ka dhacayey magaalada caasimadda u ah waddankaasi ee tabliisi dibadbaxyadan oo ay ka qayb galayaan tobannaan kun oo qof ayaa waxaa ka dhashay dhaawacyo soo gaaray afartan iyo afar ruux dadka banaanbaxa dhigaya ayaa tuuraya dhagxaan iyo waxyaabo kale halka boolisku ay adeegsanayaan waxyaabo ay ka mid yihiin gaasta dadka ka hilmaysiisa aad baad u mahadsan tahay walaalka maahir maxamed inta aadan xubinta ka bixin maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay bashiir hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada taagan waa isla dagaalada ka socda wadanka suuriya mucaaradka suuriya waxaay burburinayaan difaacyada ciidamada maamulka bashaar al asad iyagoo adeegsanaya diyaaradahan duuliyaha lahayn ee qarxa sida laga dhigan karo muuqaalo ay ku faafiyeen baraha bulshada muuqaaladaasi ayaa si weyn ugu baahay baraha bulshada waxaana la arkayey askarta nidaamka suuriya oo ka firxanaya difaacyadii lagu soo weeraray ee diyaaradaha duuriya la-aanta ah ay ku qarxayeen waxaa sidoo kale kooxaha mucaaradka suuriya ay qabsadeen saldhigga nidaamka difaaca hawada ee waqooyiga magaalada safira waxay sidoo kale gacanta ku dhigeen nidaamka difaaca s boqol labaatan iyo shan iyo raadaarka s n r boqol labaatan iyo shan kooxaha mucaaradka ayaa sameeyey horumaro ballaaran waxayna gacanta ku dhigeen ilaa afar saldhig oo ciidamada cirka ay ku lahaayeen waqooyiga suuriya dabcan waxay tani ka dhigan tahay in dhammaan ay kooxaha mucaaradku hadda si buuxda ula wareegeen saldhigyadii ku yiilay waqooyiga waxayna sidoo kale qabsadeen oo ay gacanta ku dhigeen dhowr diyaaradood oo nooca miig labaatan iyo saddex oo yiilay saldhigga cirka ee nayrab xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahana caawa bashiir waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلو نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafareebka wararka markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suheyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir een maanta oo isniin ahayd diyaaradaha dagaalka maamulka gumeystaha yuhuudda waxay duqeymo kala duwan ay ka fuliyeen qidaaca ghaza waxaana la soo werinayaa ilaa afar xasuuqyo ah een ilaa siddeed iyo toban ruux oo falastiiniyiin ah ayaa la sheegay inay ku shahiideen duqeymo tan iyo saaka siyaabo kala duwan qidaaca kaga dhacay in xaafadaha la duqeeyo waxaa ka mid ah xaafadda sheekh ridwaan ee galbeedka magaalada khaza dhacda beytulaahiya iyo sidoo kale muqayamka jabaaliya waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegteen afar labaatankii saacee lasoo dhaafay tirada shuhadada ay gaarayaan ilaa soddon iyo toddoba ruux kuwaasoo cusbitaalada lasoo gaarsiiyey indhaawacyaduna ay yihiin boqol iyo siddeed kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo afar kun afar boqol lixdan iyo lix halka dhaawacyadu ay yihiin boqol shan kun saddex boqol konton iyo siddeed kale tan iyo shantii bishii oktoobar ee aanu soo dhaafnay ayaa wuxuu howlgal militari oo gaar ah waxa uu ka wadaa waqooyiga magaalada khaza dabcan muddadaasna waxaa halkaasi saaran go'doon iyadoo xaalado aad u adag laga soo sheegayo warbaahinta muqaawamada dhankeeda saacadihii lasoo dhaafay waxay faafisay muuqaal lagu soo bandhigayo howlgallo kala duwan ay ka fuliyeen xaafadda asafdaawi ee waqooyiga khaza dhacda xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلوب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
qeybaha dhexe ee faafareebka wararka ayaan isa soogaana dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamigaha ee bakool in ka badan boqol iyo konton kun oo dollar ayaa ku baxday dhismaha masjid jaamac dabaq ah oo laga dhisay degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ee bakool dhowaan degmadaasi waxaa ka dhacday xafraddii lagu furayey masjidkan loogu magacdaray alraxma waxaana ka qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada bakool culimo iyo nabadoono dhismaha masjidka alraxma waxa uu socday muddo sanad iyo bilooyin ah waxaana ka qaybgalay guud ahaan qaybaha bulshada ee ku dhaqan degmada rabdhuure iyo deegaanada hoosega masjidkan oo dabaq ah ayaa ku baxda lacag dhan boqol lixdan iyo sagaal kun oo dollar waxaana munaasabaddii furitaankiisa ee ka dhacday gudaha masjidka marti sharaf kala duwan ayaa goobta ka hadlay ugu horeyn aan dhegaysano guddiga qaabilsanaa dhismaha masjidkan oo ka warbixiyey maraaxiishii uu soo maray walaalaha muslimiintanta niistukooy salaaminiin salaam bacdaje ilaaheen ka mahadyaane maybaa gurugan kabalko oo daleeno e yahay geekana maybaa haalshi waa idla arage meelruugu marohay waa idla arage maybaa balaawaday dumisti ya may balaawaday labaatan i siyeedi balikoowad kun afar boqol afartan i shanti hijri yaa la dumiy may dhasmadiis bilaawatay labaatan i toddobadii bilisiyeedad lamada kun labaatan i sidiid geehaytiyaa dhasmadiis bilaawatay hijri haangoob langdhagdoona tumankii balilamaad kun afar boqol afartan i shanti maalin haytiyaa la doohe iyada oo sida eta toddoba maalamood lay la dhasi dooxaji ee tiirirshi ii gaababshay la teegi bayaanateershay la shabi yamayba dadgaley gaaladi haduuley lad la ogaayey taarigda la haaytay banaanay ii booco lakaas ugaay gee toddobadii haaytay ahaay way ku boobtaali markan maybaa hakad hadadgali ilaahay marshii madii oo hatana walaago socdi yaa nicmadii faraha badanaaytay biyohaay gurigana kaxay oo iibtan oo kor eh shabkanan deerna dariishadoona la dhaafsii yaa maybaa nicmadii faraha badanaaytay yaa dadgali shamiindoda dadku rad baabuurti yaa dadku dhiigoti nicmadii dartiya yaa niis istaag marka hatana madkale shagaalay la hawaday aas-aastan shabkan iyo qaabkan iyo yaa la gali way shabay bal oo kala hirinaad bacdul shab hatana may lahangnagaday waa loboorfiin iyo loboorgoroos iyo laguraayo lankii dhismada gordaaw yaa kolley mayba waaha ku warhaaye yaa hooliye la gali ilaahay amarshii gurigii xaalshay markan madi oo lamaadii bal ood soodi iska tuutaley guriga nambar koow taariikhda bilaawday ana siin sheegaw sanad ii walaagoo socdi balyaal ee socdi waqtagaa goosgoos nagadi guriga dhiirarshey soddon miitirasangii soddon miitir may dhamman wal oo barkoose ee o kale ya dhamman balaajay labaatan miitiru marka ilaahay amarshi gurigiisaasa haalshi iyi walaalayaal masjidkan si isaga ogdin wakhtigii la furay iyo wakhtigii dhammaaday way sheegay laakiin howlagay dadhagali iyo meelidad ha ku galeen iyoonay tay sidiin baheen iyo walaay ahwaalaad ay ku sheekoy fadahadilaahir hoolaaka maryaana masjidka walayaha gaal walaha galay boqol iyo shan neef walinaga tay soddon iyo kow kun shan boqol iran walaha galay kun seed boqol lihdi todoba neef walinaga tay soddon iyo likun siyeediyo siyeed dhibi siyeedanagad loo سدناف هقلي ولا نجتي أفر بقول صواتي لما نبي برا نجت ذهب ولا يلا هاين بقول لذي لما نجت بيرنا ودير هايتي ولا نجتي بقول صواتي لما نبي أفر سنتي مركز ساعتها مسجدك ولا لا عنك داعي شميندة شميندة داسي مركون قيميني ولا نجتي سيد بقول سدلورا نجت أرتو سدكش شميندة داسي ولا نجتي شنكون أفر بقول إلى دولار نبي أفر maalkaradii iyo walaaijamaanaha markii la fiiriyey cara wala ay dadweynaha ka deeqeen oo beesaanononimbiina oo dadweynaha mootayaasho kala kooyeen wali nagatay shan boqol iyo toban todoba moota oo dadka bulshadii degmada biyeen shan boqol toban todoba moota markii beesaanonon iimayna wali nagatay shan kun liboqol sideedii todoba waa bulshada ka deeqdii waan tankele jaay jaay wali ahaa konton manaha walaay bulshada b d f sheegahayna beesiyana wali nagatay sagaal boqol dolar shiid konton iyo sadebaa rabiyan walaay oo qarashka masaajidka liyankubiine oo bulshada libatay konton iyo saded baawra nagatay wali nagatay beesiyeena kun laba boqol toban sagaal markii aranta inta maraasa beesida hana gali imail hanoo galiya sheegan hatana beesa hana gali hamar waliya hanoo galay soddon iyo kow kun boqol iyo lixdan dolar gersfiina hoolo ilaan gaali irin yeli kabii laakiin unu beesaahanin derasi dadki meelu roogay manaha odhin wakiiladaha gadaay waliha noo galay labaatan iyo kow kun shan boqol toban iyo lama dolar yaa waliha noo galay gersfiina buurruxla iyana dadalay wakiiladii dadkii ay beesidii oo hadareen wali nagatay lama kun iyo lama boqol isagaal dolar dhibi siyeeti todobsinti markan markii tan eta rab dhuura ilaankay hoolan iyo bi gaalan iyo una sheego hayn iyo bi beesan walaahin ku deeri oo rab dhuura noo deerti wali nagatay labaatan shan kun siyeed boqol afartii todoba dhibi sagaal iyo lisinti nagatay beesan walaahin noo deeri oo macnaha oo dadka bulshada biyen tan markii eta masaajidka wali ahaa wali jirta markii hoolis inta roogda deen yana galion deentii oo hatana leelay wali nagatay todoba kun iyo saddex boqol iyo labaatan dolar masaajidka markan tootalka beedsada oo qabashaduna hana gali wali nagatay dolarnagata beedsada hana gali bihanti onoobati bihinta wali ka jarta ilanka deenti una haqaadnaa ka jarta lanki galbihisheen manaa qabashada ma yarta bihinta ma inbadati haddii qofka galbihisheen wali aha wali nagatay beedsada deenta ay tahay oo todoba kun saddex boqol iyo labaatan kee ka jarta saas dartee wali nagatay boqol lixdii sagaal kun todoba boqol tumi kow dhibi sagaal iyo shan senti ilaahay maanaa dadkii hoolagaasayna bahi kolley hadda si ulmaado sheegas nankii masaajid walkala baha janaado guriliinku seeba dheerhay kolley dhigaseena ulmaade ba sheegday unun waleenka do-ayana dadkaasay anti maanaha adduunya aakhiraba meelfayla ilaahay ka sama wabilaahi towfiiq intaasi kadib waxaa goobta ka hadlay sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bakool إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآية أولا الحمد لله ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما يكسرنا مدينة ربور مدينة التضحية والاستشهاد يا إلهينا مكاني يقول يا إسكال ميسلايان يقول مسجد جامعة oo la araw masjid raxma kii raxmad la koo ilaahay kuwaal eed eedaan ka faraxsanna inuun ha ku qiib galna xafladaasoo qiimaha badan leh oo runtii xafalaadka naadirka ee ku mid ata way ballanaa ilaahay miisaankiin xasanaadka siinka kawa may bacd allahi igmahadnagay dadka deegaanka hortaba may aan ka ahaayana naf guur iyo mayl arrijari xoolo in la guuro naf in la biyo jihaadkii garablagnadoo lagu nusray kitaabka ilaahay lagu nusray istishhaadka iyo tadxiyada iyo horta rabbuur mana kaalinta koowaad ka hay hadan geeka may aragayna maasha allah yaror maasha allah dha maasha allah yaror allah ya kamaasan masaajida dhistan oo kan ay aragaytan dabaqe oo quruxdun le qayladin iyo roorkin wilaayadka meel hadii hagi idu dhowta jartay han gariifta jartay alxamdulillah may booga isku dhaaf wilaay kale isku dhaaf hata boqol boqol mana in sheegada haraantadii iyo iyo handeerna mana qasma wala iska filnaad tadxiyadi maalbixintii hadda gudiga marka ku hadlaay ma eray dhaqaalaha may ku kooyay garaswiin rab dhuur dhagaalaanka badan iyo hamar oo dadkii muslimiintii ee deegaanka gujeed aan badan dhaban intan wal badan ka ogaa ilaahay barakaaya miisaanka hosanaadka ilaahay inka kaba haddii inta magayaal joog sheegna ma fadaano kaalan la hadda kala hayna jirta ilaahay barakaay masaajidda sideed sano qabya waa jiraan qabya ay weli indhisnayn yaa meelna han kamarna lahayn hadda waqtiga tariyaasaan weli fataa marna fataahaadkii aqabad ka sheeni masaajidka dib u dhacya ka kooy bila marna mayla raay dagaalkii oo boo banaani iyo haddana dib u dhac ka sheeni wamaa dalika markii la askada daramay ka sheegdan hal sano iyo afar bilo taqriiban ka sheegdan marka taas may waha waa fadli iyo wanaag ilaahay siinsiyo marka quruur iyo mayla raay hoogaa isweynaa on mayla raay ay laarna fadligaas may baa isku laha ilaahay siinsiyo ilaahay kama hadnaga alxamdulilah al aroy ilaahayna ayaan ku shukriyo intaas kadib walaalayaal taas markii aan hordhacanka gudub masaajidada ahamiyadda iyo kuleeyin diintan shareecadatan dhatiye kolley ulamo badanaa ku hadalay hadda muxaadaro kale ma galow ahamiyadda masaajidada diinta islaamka dhatiye kuleeyin wallaha kooba kormee masaajidada ahamiyadiyo in lagama maarmaan ayihin may ku tusiyey nabilaahi maxamed sala allahu alay wasalam markii hayii jirooday kooy magaalada madiina shaqada inka horeyta isu qabadii masaajidahay masaajida la asaas tan hadda culamada in badan ku hadalayan jazaahum allahu khayra taas may ku tusiyaas marka shiido masaajidka la gelsaa nabaga ilaahay eratis haka daldalaay eratis oo sharafta badanaay iyo haka daldalaay garabkaa saardaay dadka maanaa sheegaa injineerada dhisaayaan fuundiyaalka walaha qaadayn haka jari rasuulka sal alay slam may ku tusiyaas taas shaqo oo muhiim ah oo meel weyn islaamka roogdan yaata may kale kumida masaajid ahmidiyo wala tusiyo masaajidda may waa dacwada islaamiga meelaha ku indilaaqday ha ku batay ha ku faafasay dadka kale shucuubta kale iyo may la rahay dowladaha kale caalamka meelo oo dacwadana ku deersi untaw masaajidada deegaanka masjidka kiyaala ka bilaaw deegaanada ka agdhow ilaa marka may la rahay caalamkao dhan dacwada may ka fidaasay masaajidaha ka bilaawdaas masaajidada ahmidiyo mayba ku mid aha in eyiyo ama haada jaraan jaamacad aqoon cilmi oo noocyadii sishaal bedela laka baradaw oo ha ku qalan jibiyaayaan علوم جهابده مشايخه يا قولن جبيران ودنا اول بكدسن يا قولن جبي جرا وضاد يا قبه جرتي ميل خليفه المسلمين تمسايت لا قصاراي ميلنا حلقات كاسا قبايا هاد جري marka may waa jaamacad islaamiya dhinac walba ku dhameystiran iyo haada jiraan laakiin hadda maana jaamacada oo magacyaale walba gordaan lanka ha ku bahon istinjidan gordaan ya ya hadda jaamacada oo nimbumbuuni jaamacada california jaamacada kada jaamacada wal marka ma anjarna oo magacyaale walna lanka baradaan islaamnimada shuqulanka lahayn ya dadka hadduu hanuun qiimeeyaa laakiin masaajididii hoogaa sidii waagi hore haada jiraan ma iligii rasuulka sallallahu alayhi wasallam iligii dawladda islaamka jar jiraan marka may kala kumid aha masaajididu may door weyn ka leeyiin kaalin weyn ka leeyiin xoojinta al-ukhuwa al-iimaaniyya dadka muslimiinta ah aqeedada islaamka ah walaha niskiido haniski jiido in walaaltinimadii adkaata inama al-mu'minuuna ikhwa meel lagu dhaqan gariya meel ah masaajidida maana insha Allah asaasan may wali masaajidka hoob la kooy sida hadda culimadu sheegan aha lanka jirnga la ogaade lanka musaafirka waa la ogaade hoob ilbaab ka liiro ilaaha lanku aha musaafir hay meel la kumarti gariya wal gaade idalje ha habaani deeqi marta gaade masaajidka kooyalan martiida meel la ogaade ardayda harta awal barashada meel kooyan meel la ogaade lanka musaafirka meel kooyay ibn sabiilka hay saheed ku goti masaajidka kooye meel raay meel muslimiinta sahay manak kasiyaan taas marka ma waa isku xirka walaaltinimada diineed bartaha ku indalaaqas waa may kala kumidaa walaalayaal intii masaajidada fadli badan iyo wanaag badan iyo leeyin ammaan dhan waa inka filan ilaahay subhanahu wa ta'ala naftis oo sharafta badanayd yaan idaafay masaajid inma ya'muru masajid allah ilaahay masaajidadiisa yala intaas ba sharaf u filan maalintii habeenkii shan jeer la kulmay shan salaad ahwaalo la shal qaadada marka ahamiyada masaajidada mala koobto sida hor dhaan baan sheegnay may hasaarayaan masaajidada wal jaamacado hadda jaamacado ku sheegay magacyaalka ee gaalada bumbuuni haayano qasul fikriga may la raayay ka asaasi gaalada muqarrasha iyo walaajo wal barashada manhaj galanta ka hayt wal hansaarana hasaarayaan masaajidada min nabiyillah muhammad sallallahu alayhi wasallam la ka bilaw ila yawmina hada masaajidada may waa meel ducaad ha ku bahayaan tusaale ahaan masjidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam ay bahasaaray abdullah ibn abbas xafru hadi umma ummatu muhammad lanka anka aqoon badnaay jaamacad kale ma ku banee gaala salay han rooga jirtay nimanku hadda mareykan yurub la raaw niman lamada faris ruum la raaw rooga jiran mahasaarna mana abdullah ibn abbas oo kale maan hasaar koran ma bahayaan aqoontaas maayaan may kale hasaaray masaajidii rasuulka sallallahu alayhi wasallam saxaabada lanka xalaal i haaran inka aqoon badnaay muad ibn jabal antee ku bay ya masaajidka ku baxay may kala masjidu nabii sallallahu alayhi wasallam may hasaarayha saxaabada lanki inka aqoon badanaay xagga garsoorka iyo qaadanimada ali ibn abi talib radiyallahu anhu may kala hasaarayha a'lamu an-nas bil fara'id oo zayd ibn thabit hay fara'idki halka lanki inka aqoon badanaay muslimiinta dhan markii heed lagu maro may kala hasaarayna masaajidada al-adib الشاعر حسان بن ثابت رضي الله عنه يا افتحنا aqoon-yahano musaqifiin iyo masaajid hasaareen may kala kumidaa masaajidada waxyaabaha hasaarayaan geesiyaasha oo geeka ilaa yowmina haadaa gaaladii hillagaasa roogdii taariikhdii haani dheegan haan hadda roogaan maskantii oon ku gohaan markii laha sheegan ilmaaman oo meeliyoo roogaan elensuruum iska ka kaadi hayaan khaalid ibn waliid oo kumida khaalid ibn waliid haddii sheega gaalo dhan wadnije wadnadiya jug jug jug jug yaraas intaa ku kohay khaalid ibn waliid masjidka rasuulka sallallahu alayhi wasallam usaamat ibn zayd iyo wali lamada may baha saaray ha masjidida saaray ila yoomina haadaan saas lewa ragis shaadiinta ee Allah subhanahu wa ta'ala gaalada ka hasuuqi oo markii magaajayo dheegan iska qaadayaan masaajidaha ku baaya ee masaajidida may kumida ta shaaa'irta islaamka kumida dalika wa may yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub jazakumullahu khairan masjidur rahma may banagaday masaajidada ha kabiiri masaajida oo dabaqyada jaamice oo qurux badan oo ilaahay la tacawud lan ka tala gali ee jaamacad in nagadano halaqaadka sharciga ee culuumtan noocyada shalbadan lagu barado lan ka tala gali ya kumid insha Allah taala ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ka mahadnagaana thumma dadka muslimiinta aan teeganayeen oo gudigii ka horeeyay adduunyada oo dhan bala laabeen yoona way balana jazakumullahu khairan jazaa ma in baahanya difaac yaan baahanya culumada ku hadlaayeen ugaasida ku hadlaayaan waa biikama dhibcaan waa may sababe masjidkan hooba gaalanku difaan baree gaalimay kuwa dhadaasay kaniisad saas ma khayri kaniisada kuwa dhadaas ilaahay quraanka sheegay يا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا هذه مساجد دفعنا كان فلسطين مساجد كيال لدمي هاي ديارو القدقي هاي oo masjid manaarad isteegin la argo daroon intii hadul surunta duqayas baabiyaas ya ulo kaclan lan duqayahay taas marka may waxa sadar muu su'aal ku dhawaa masaajidku dhisni qarashan ku bahay xooli biini tasma waqti noo ka bahay xooli noo ka bahay marka masaajidku ma baahan yahay difaac ayaan baahan yahay muqaddasaadka shariicada islaamka la ilaaliyo masaajidada kuma dheh marka way ballanaa jihaadka horta balan surnaayay ayan ka hooy dhalinyarada maanaa inshaa furumo hor iska haadiriyeen muaskaraadka halka biiroy sagdhi saldhigida ay seedoy furunyin ilaa laaan fursaddaasa jarta halku faa'iidaysaday masjidkii masjiduraxma rabdhuure niin furunyi duruusis bilaawtoy ay ku tukudoy salaada insha allahu tacaala al amiroy jazaakum allahu khayran intaasaa kaga gebagabayaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu dambeyn culimmada wilaayada bakool iyo qaar ka mid a nabadoonnada ayaa goobta munaasabadda ka hadlay awalan dhammaan kole culammada akhyaarta deegaanka may wahaa usan salaaman salaan kadib kolay beydka ilaahay lan kulumay munaasabada geeka saasaa warka madha dheera ilaahay may weydiisadaane ini ibaado ilaahay noo ogolaa ini camalkan ilaahay ikhlaaska weelo amal khaalisanasay sida culammada baan sheegday beedkan waa beed ilaahay may liinka daray ilaahay subxaanahu wa tacaala liinka dari guryaha kale dadan leh ilaahay beediina maylayka ko in ilika cibaadaysado may kuku fadli badanaaday wali kale adduunyada ka dhasan adduunyilinka dhagaalaya adduunyilinka tale adduunyo guruyaan kale wali guree kaleyaa noocaas ahaadeena baadi ka dhasnaa bilid ka dhasnaadeen adduunyalinka meelayo hay adduunyalinka diyaariyo hay beedkan kaga ibil ilaahay cibaadisna wal kale lagu ogolimi jiraan cibaada ilaahay basalin ogoli ilaahay subxaanahu wa tacaala weli dadka askunaayaan ka cibaadaysadaayaan ilaahay amaan alla subxaanahu wa tacaala meeray fii buyuutin adina allah an turfaca waydukara fii xasmuhu yusabbixu lahu fiiha bilguduwi waalasaali rijaalun laa tulihim tijaaratu walaa baycun can dikri illaahi waiqaami salaati waitaa zakaa guryaha ilaahay beediya komade oo ilaahay edamay ilaahay fasaxay ee nin la korweelo ee nin korlanqaada ilaahay fasaxay koryeelidaas may waa cibaado lika korweelo laka cibaadaysado may kala hagala in la dhiso meel arda la korweelo la nadiifiyo meel wasakhan ku deeraana la jeeyo ilaahay magaaje la kuuse ilaahay laka caabude dikriga leeh laka laasime ilaahay lanka dhawaayo laka kirime gurigaas talmaantaas leh yusabbixu lahu fiiha bilguduwi waalasaal gelin dembe i gelin horoba may ka tasbiixsadeeyey ilaahay kuuseeyey ilaahay ka caabudeeye rijaalun reg oo laa tulhiihim tijaaratun walaa baycun can dikriillaah marna unku shugliyaana ganacsiga oo ka jaran tijaaradii oo ka jaran marna unku shugliyaan ilaahay dikrigay ilaahay cibaadadiisa ilaahay daacadiis marna unku shugliyaan yaa ka tasbiisaya ahli subxaanahu wa tacaala marka maylan baahanyaa beedkan ilaahay ammaantiisiyo walha sheegi waa shaagada nabi muxuu calayhi salaatu wasalaam dimba diinisiga ka u qabadayo saa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala maylin sheegay sida aayadda tahmaraan maylay camareey masjidna kuwal bahaaray waana dhiseeye waana ka tukudeeyey waana ilaahay ka huseeye man aamana bilaahi walyowmi alaakhir lan iimo leh masjid dhise lan iimo leh hoole hoolayaha masjidka biye may waartaas may daliilsiinka aha dadka mu'miniinta masaajidi dhisaayana meelkaasilika dhisohay walaan gaale addudow dadka maran xabaabiyey dadka ilaahay tus waaba tusay masjidinta lisinka dhisa guraayan hor agdeena meel balaantalika kuus meel awlaadalika kuus guraayan waaba aragdeena saa darteed marka maylan baan in la buraarigsanaado meeli gaalada dadku hayta la ogaado اولا الهي محضله محض بالله ما دماد الله ان الهي ما حنغان الله سو نعمهي نعموين fara badan oo unun koobo korna suusinin sheegi wa inta udu ni'mat allah la tuhsuha ilahi li tumuqti toqarsan min iska jarta wa khaasatan ni'mat alislam wal iman allah ninka ni'maya ilahi anka ma xanagaan awalan iyo aakhira ma hadi ilahi ku baada majazahan ma ma xanagay walaalaha guud ahaan iyo gaar ahaan muhaafadada tun roogno ku bilaabo rab dhuura waaliye iyo makaatibta iskala duwan ilaa iyo harakada ilaa gobolka bakool iyo aan mahanage mayna aan ka mahanage asbaab diini ah ama islaami ah ama shacair islaami ah ma bajarto ilaa galna ku leeyin guud iyo gaar ahaan geeka may baa ku qayb galnay oo roogne iftiitaaxa oo masjidul jaamaca ah oo rab ruur ah oo walaayadan bakool ah dadka muslimiinta oo la yolay dhisadeen oo deegaanka ah marti dheer in marti dhow ban lan kawiri laha ku qayb galay muslimiinta kala cudub il waahid isna bagan kaleey salaatu wasalaam ninka sheegayo eeyin runtii wala eedan ka faraxawu arintaas geek una ku qayb galnay iftitaaxa jeer roogno oo masaajidka un aragahayn masjidul jaamaca wal eedan ka faraxawu dadkii arintaas an surunaayeen shay ma basurunaada ilaa ma imbaahinyaa dhabar adeeg isawar ambaahiyi aqabaad iyo badan dadkii gudiga aan haay masaajidkan quruxdiisu nata aragahayn unta dhon lanka maalkii iyo washaan ambaahiyi lanka muhaadarada unsuru ma umanaa niyo wardo kelmado sida masaajidan ka dhayaan baahiyi culeyskan ka daro may ka dhiyaay dadkii gudiga unsuru ma ka dhiyaay may balaha awalan ilaahi aan ka mahdiyaan thumma sing mahnagan waan may balana dadkii saasaay iyo dadkii malsha ku jeeysidiiba ini ilaahi maarane dunuubtiyo ka dhaafo lana madam may balaha walaalayaalow arin ilaahi lanka mahdiyo arintan tan arin ilaahay lanka shukriyo maqam kan ninku binaa ma leh arin ziyada aan baahan wala singadeeshan baahan meel badan la hamari runtii aan waayidi hora madii masaajidada la dhisa waqtigeedin jihadka na dareera oo xaalisheysada ma maraw masaajidahani hore u banay filan u seed walaa hada dareera gaalay ma aswuray masaajid si ma asku tukudo niiday aaminsanaad jirtay gaalay walaa maal eemil ma ka bahana laakiin maynay jirtay ogaanay xurnimada la sheegay jasadka ma mana maskaxiyan bani aadamku walbadan abood walbadan kartay ka jar maal badan ka jar xurnimada la sheegay maskaxiyan marka ummatu muslimiinta bariga afrika noolotay mismir kala noolotay maynu ku gumeysdi jiray maskaxiyan gumeysday dadaha ka nool aragtiyada mayna na bara jiray inii iska filanayn masaajidada isada كورن ايلكون قودودا كور مدارس او waxbarasho kale ansur unsub soo koranana baray oo kor la ku koyle wal nin sameeyo may ku mid ahay arantiyada maskaxiyagan in gumeysri jir arantiyada hayta noozuli gaalada ilaahay jibi muslimiinta ilaahay cizeey ma ku batay meela aqla adduunyo iyo aqla aakhira ku bay marka ilaahay daaima nabagaano door ah lanka gaal dila yadeere dunida iyo aakhirada aakhirada gaalkii dilow ku shay dheeftana ka helnay ilaahay subhanahu wa ta'ala ya mahad isku leh qallihi muslimni weeri iimaan shay islaamnimadiisna waafaqi ya mahad leh tan kale wala walaalayaal geek may roognana masjidkii degmada rabdhuur sanadka dhawaad ha sooday xafladiisa is gebagabadiisa roogn bacdallaahi ilaahay maadadiisa kudub may mahadnagaane walyarka maryeey masjidkan may isku dhasan juhdi badan iyo dadaal badan madilibi baadajeewa ilaahay niin niin suurta geliyeeya niin dhisam cid kasta idii galan ku jeeysato fakar ku jeeysato cid kasta idii ma arane masaajidkan geek una ka jarno warahoodan iyo ma arane wanaagan liin dhisay cid kasta idii ku jeeysato جيستي قلن كجيستي ميلنا جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إلهي ما أرنا هولجين سين بركاي ما لنت ما أرنا إسن أدونكم كتبتان جنادة دتي إلهي جرسين كوال ميلو جياد دادا ما أرنا الدنيا دي أنهل مامن يجودي هاي ليل إلها أنفردين فكر بدن كبيعين هول ويديعين مساجد كم أرنا دسمديو دتكاسا لكوجاي دتكاسا دساي ما يكلي جرا هولا dada labay baadii jara beled roogan meel dhow roogan meel dheer roogan dada hoolaan labay dada gaal labahay dada bees labahay dada irinka labahay dada usiin iyo layba tabartiyo ee kunka labahay dada ma arane galantale ku kaalmayay oo murug maal hayay magaaladan roogi dada ha ku tabaay ma arane gariswiin say ha ku tabaay dada buurun lagu kooyay mad wali jartay ma arane meelooyinka dhun isku kooyay لنسقى اللي سداي مارنا اللي شبا أجر إتكست إد إدي قلن كجي ستي مسافكر كبيري ما يلنا جزاكم الله خيرا إلهي سنبركاي مساجد كل إرهاي مسجد الرحمة الإرهاي دقمدي ربورة نيندس ميكامون جيك جرنام وروه ديس إشراح جي صدق موغ دي أرغانا هادواي نوي ما يلها كدواي ما يلها كدواي إبادي لها كدواي إلهي إبادي ديسا لها كدواي marka ha dhawaayno isaata boodhay lin sheegaya masaajid ka hoob la dhiso jamaacadiiba ma arnahay ka tukudaan lamba aadanka dheeyo idiisa isku tukudo wal marnay lagu dhisi madle wal barashada la ka dhawaaya quraan akris ka la ka dhawaaya ha dhawaayno may kale aan baahan xanaani aan baahan waxyaabooyinka masaajidkan dhabow dhaan ku ilaaliyo fade dad ilaaliyaa fade may kale ku ilaaliyo fade gaalada ba ku ilaaliyo fade lankoobar yaago hoob aduudadi ay toonaha gadaday warankoona weelgaday dugaagdoo dilaaso isku dileelay ilaahay may weydiisadaane ani ilaahay kulanka nii afi masaajidkana niin dhasamay niinka weela ma arne koohaladhii ma arne futuuhad haladhii ilaahay niinka weela الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلوب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareebka wararka oo qodobixisal aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee inoo ballanah nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تبلغ نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا